barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axadda lix iyo tobanka bisha may sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maanta aanu ku eegayno doorka hibo ee abwaanada da'da yar iyo bulshada
anagu abwaanintii hore gaadhayn waxaa lagu qiyaasaa waa indhaha bulshada marka waxaan dareemay in aan jeclaado wax kasta oo aan arko inaan wax ka sameeyo si ay dadka keli wax iilo ogaadaan waa inaan erey isku gegeyey si u noqdo waxaan wax la dhegaysan karo dadka u cuntamo
kaalmihii heesaha ayaanan barnaamijka ka maqnayn cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida
madaafiicda iyo duqaymaha ay isku hayaan israa'iil iyo ururka xamaas ee falastiin ayaa axadda maanta ah galay maalintii toddobaad xilli goor dambe oo maanta ah la filayo in golaha ammaanka ee qaramada midoobey uu war ka soo saaro colaadda labada dhinac milatariga israa'iil ayaa goor hore oo axadda maanta ah gantaallo ku bartilmaameedsaday guriga yaxya al sinwar oo ah madaxa qaybta milatariga iyo siyaasadda ururka xamaas ee magaalada khaza gantaal kale ayay israa'iil xalay ku dishay dhakhtar ku takhasusay qaliinada maskaxda weerarkaas ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay xaaska dhakhtarka iyo gabar uu dhalay sidaasi waxaa wakaaladda wararka ee royters u xaqiijiyey ehelada dhakhtarka saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa sheegay in afar qof oo kale oo rayid ah ay ku dhinteen duqaymihii xalay ay israa'iil u geysatay khaza maraykanka qaramada midoobey iyo masar ayaa weli isku dayaya in israa'iil iyo xamaas ay kala dhexdhexaadiyaan si xabad joojin deg deg ah loo gaaro tan iyo isniintii israa'iil ayaa khaza iyo daanta galbeed ku dishay ilaa iyo boqol sagaal iyo afartan falastiiniyiin ah israa'iil dhankeeda waxay sheegtay in ay ka dhinteen toban qof oo ay ku jireen laba carruur ah etoobiya ayaa mar kale dib u dhigtay doorashadeedii qaran kadib markii xisbiyada mucaaradka qaarkood ay sheegeen inaysan ka qaybgeli doonin doorashada maadaama colaadda ka jirta gobolka tigree ee waddanka ay micnaheedu tahay in wax cod ah aan laga qaadin halkaasi go-aanka ayaa sii adkeeyey dadaalada uu wado ra-iisul wasaare abiy axmed ee ah in awoodda loo dhexeeyo oo loo sinnaado madaxa guddiga doorashooyinka qaran oo kulan la yeeshay wakiilada xisbiyada siyaasadda ayaa sheegay in codbixinta shanta juun ee dalka labaad ee ugu dadka badan afrika dib loo dhigay ugu yaraan laba ilaa iyo saddex toddobaad waxay xustay baahida loo qabo dhammaystirka daabacaadda waraaqaha codbixinta iyo howlo kale etoobiya ayaa kol hore dib u dhigtay doorashada oo ahayd tijaabadii ugu horreysay ee ugu weynayd ee doorashada ee abiy iyadoo sabab looga dhigayo faafidda covid sagaaliyo toban taasi waxa ay sare usii qaaday xurguftii kala dhexaysay hogaamiyayaasha gobolka tigreega oo iyagu ku dhawaaqay inuu dhammaaday wakhtigii loo igmaday ra-iisul wasaaraha waxaana ay si iskooda u qabteen codayn goboleed iyaga u gaara oo ay etoobiya ku tilmaantay sharci darro
warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaaad nagala socotaanna waa v o a duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegaystayaal markaana ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa jabuuti ku soo diyaarisay wariyaha v o e-da sagal saciid faarax
dhegaystayaal meel walba ad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idiinkaga imanaya caasimadda jabuuti waxaana barnaamijka idinla socodsiinaysa anigoo ah sagal siciid faarax barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxa aynu kaga hadlaynaa hal abuurka iyo kaalintiisa kaga aadan dhinaca bulshada iyo sida uu hal abuurkiisa ugaga hadlo dhibaatooyinka kala duwan ee ku dhex arka bulshada waxaana barnaamijkaygala qayb qaadanaya hal abuur maxamed bare cabdi oo loo yaqaano qoonsidiid waxaana maxamed hal abuurnimadiisa inteeda badan u sabab ahaa jacayl uu u qaaday mid ka mid a gabdhihii uu la dhiganayay jaamacadda xilligii uu waxbaranayay horta markaad ka hadlaysid hal abuurnimo ama wax samayn ama qofku markanuu wax xiisaynayo dabcan waa wax kugu dhex abuuran waa waxaad adigoo abuuranaysid ood aad maaragtay aad doodoonaysid maahan waa wax ay noloshaadu jeceshahay had iyo jeer xitaa wax kasta oo kaa soo food saaro aanad dayn karin ka maarmi karin aad ku nasanaysid oo aad wax kasta oo aad aragtid aad cabiraysid inaad wax ka samaysid ee aad jeceshahay inaad bulshada wax u tilmaamtid dabcan marka abwaan laga hadlayo waxaan maaragtay inkastoonan de anagu abwaanintii hore gaadhayn waxaa lagu qiyaasaa waa indhaha bulshada marka waxaan dareemay in aan jeclaado wax kasta oo aan arko inaan wax ka sameeyo si ay dadka kale wax iilo ogaadaan waa inaan ereye isku gegeeyo si u noqdo waxaan wax la dhegeysan karo dadka u cuntamo tii kugu horeysay aad samayso gabadh aan halkan ka salaamayo ayaan oo ree belbel caadiya oo jabuuti caasimada ku nool oo aanu nahayn isku ciyaal iskuol sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa labadii kun iyo labaiyo tobankii labadii kun iyo koo iyo tobankii oo ahayd gabdhaha markaas maxamed ahaan dabcan ma odhan kara de hablahoo dhan bay markaa haldoor u ahayd lakiin maxamed ahaan adi indhahayga marka hadba tii cajibisuu raggu baa cinab ku sheegaa baa la yidhi mogtahay markaas gabadhaas sababteeda iyo dareen ku salaysan jacayl dartii ayaa waxa uu sababsaday in aan intoon meel fadhiiso keliga isla mashquulon maskaxda intoon maalo ka keena murti aan isku geegeeyey si aan ayada ugu hanto darteed
marka bilowgii wuxuu haasad jacaylkaaga ugu hanato waxa weeyin horta aabbuhu intuu doono ciyaal ha lahaado ama hooyadu intay doonto awlaad ha dhashee inkastay haddana u wada siman yihiin qaar baa maaragtay ay ka xusheen oo ay xoog u jecel yihiin ay muhiimiyadda siiyaan ay nafta u sheegaan kaasaa berri ku anfici doono saas darteed maasadan aad i weydiisay waxa ay ka mid tahay maasooyinkayga maasada aan ugu jeclahay waxaa la odhan karaa waa curadii maasooyinka maxamed barre tiitarka maasada waxaa la ydhahaa ama mawduuciyga waxbaa uurka ii galay waa maasadii aan ku tilmaamayay dabcan gabadhii aan jeclaa si aan bulshada ugu bandhiga gabadhaas qaabkay tahay siday tahay siday dabeecaddeeda dhigo ayadana aan u dareensiinayay inuu jiro qof saasoo kale u jecel adduunyada inuu ku dhex nool yahay marka taabaa kugu horeysay markii laga soo tago jacaylkaaga dabcan mar horan kaa horeysan meelo badan buu kula maray bulshada iyo maxaad ka tilmaamtay nolosha bulshada aad ku dhex nooshahay waad mahadsan tahay waxa weeye waxaan ku dhex noolahay bulsho joogta wakti casri ah oo ay noloshiisii intii runtu ahayd runta ahayd iyo intii beenta ahayd labaduba ay isbarbar socdaan markaas waxaa soo siyaaday aalada communication ah oo barahan facebooka iyo whatsapp iyo bulshada ee isku xidha bulshada hadba meeshay doonaan ha kala joogaane taas oo noqday wax qof kasta oo bili aadana oo dhallinyaro ah noloshiisa saameyn ku yeeshay lana nool markaas dabcan waxaad arkaysaa wiil dhallinyaro ah ku mashquulsan gabadh joogta maraykanka markaasuu weliba kuleeyahay taswiirtaasay ii soo dirtay gabadhaasaan dhab u jeclahay warniyo gabadhan taswiirta kuusoo dirtay inay teedii tahay iyo inay tu kala tahay maxaad maxaad ka ogaatay si fiican markaas weli weli bila kugu dhaaranaya anaa huba waa iyadiiba kuleeyahay waa qof qofkan waa qof asala idibtay haysataa baad ka yaabi maanyeerkay kuula hadlaysaad markaasaad la yaabaysa warniyo ma telefonkaasaa ku wareeriyey oo aad qol dhan buu isku soo xirayaa dir qofkiiba kuma horjoogo waxaad arkaysaa gabadh dhalinyaro ah oo ku mashquulsan wiil meel alliya meel uu ku nool yahay aanad ayna garanayn markaasay weliba ku imanaysaa ku leedahay inanu waxaan jeclahay inun baan jeclahay wiilkaa weli ma sawirin maxaaseed u jeclaatay whatsappkaan aami ku nahay facebookaanun maaragtay amikaalada ku dhex jira markaas dhacdooyinkaas waxay sababeen dhabarjab horta ku yimid dhaqankii ummadda soomaaliyeed ee kalsooni darra kusoo siyaaday dhalinyaradaan anigu ka mid ahay oo dabcan amba waxaan ka mid ahay mustaqbal doonkaha marka maase la yidhahda boqorkii africa iyo jacaylkii basraluul oo aan ka sameeyey dhacdooyinka dhacaya maalin kastaba oo ay raadayn ku yeelanayo nolosha iyo mustaqbalka gabdhaha soomaaliyeed dabcan gabadh kasta waa la odhan karaa laakiin intaan ula jeeda ay tahay hablaha soomaaliyeed aniga oo uga golle maasadaasi in ay u noqoto cibro ama wax ku qaadasho in ugu filan dhacdooyinka dhaca maalin kaste ee ku dhaco bulshada aan ku dhex nool lahay maasadaas oo la idhahdo boqorkii africa iyo jacaylkii basraluul ayaa jadiida oo aan jeclahay inaan la wadaago barnaamijka hibada iyo hal abuurka marka way jiraan kuwo kaload samaysay oo ka baxsan kuwa dabcan inta badan iskuma mashquuliyo horta dhinacan siyaasadda iyo politicalka ee waxaan jeclahay markasta inaan la dhex noolaado uu fankaygu dhex socdo actialiteyga ka dhacaya bulshada aada la nooshahay khaasatan dhallinyarada oo kuwa u nugul mar kaste dhibaatooyinka iyo saameynta nolosha intaba kuwa ugu nugul ay tahay siya dhayala oo fududna wax kasta ku aamini karo maadsadani ma wax dhacay oo aragtayba mise wa- waa waxaad qiyaastay dabcan waa wax dhacay oon arkay oo maalin kastana dhaco ee dhicitaankiisuna waktiba waktiga ka dambeeya uu sii siyaadayo waxaad arkaysaa gabadh dhallinyaro ah quruxu dhalatay dabcan xitaa barbaarinta waalidku aad odhan kartid wax laga hakraday ma jirto caqoonteedu ay buuxdo ayaabaad arkaysaa iyada oo laleeyahay gabadhii hiblaayo waa la xumeeyey dabcan dhibtan waxaa geystay waa facebook baa geystay marka een, wiil meel jooga ama been u sheegay ama sawir yaroo qurxaan tusaya ama een, waxyaabo kale tusay bay si fudud ku aaminaysaa marka iyadii baa baxa- dhibaato ku gelaysa marka dambe maalinta quraata ee- dabcan sheekadan waa sheeko sanad soo socoto facebook iyo whatsapp bay kasoo socotay ee shaqo beenuu sheegtay bal meel beenuu sheegtay magac beenuu sheegtay sawir beenuu soo diray waa la kulmay lama odhan kara dabcan jacaylkan waa jacayl iminka bilaabmay waxay u arkaysaa qof ay muddo badan soo wada sheekaysanayeen maxay saa u sameeyaan dhalinyarada adiguba aad ka mid tahay haddaan dib ku weydiiyo su-aasha Yeah.
maadaama gabdhihii ay ay sada tusaalaan sanad oo kale aad been ii sheegaysa dumar baan ahay laga yaaba inaan ku aaminay ama asire qofkan waa qofkii noloshaa la qaybsan lahayd laakiin raggu ayagu maxay uga dalan yihiin beenta maxaa ka dambaysa inay sanad been sheegaan ee waad mahadsantahay horta waxaa jirto ja- ee, maaso kaloo la yidhaahdo ee, basra ina suldaan cali la yidhahdo ji- waxay ka hadlaysaa waxaa ku kalifay dhallinyarada khaasatan wiilasha in ay hablaha been u sheegaan waxa ay isdul taagaysaa sababaha keensaday in uu malk- mar kasta wiilku ku maaweeliyo gabadha eriyo been abuur ah gabadhii oo aad jeceshahay inaad xaqiiqda u sheegtid haddii aad ka jira dabcan adiga oo qof bili-aadanaad too dareen baad leedahay qofna uu ku cajibin karaa ee sheeko dhallinyarnimo waad jeclaani kartaa inaad la wadaagtid calafuna meel buu yaallaa haddii aad gabadhii intood u tagtid ku tiraahid naa walaashayay saas aan ahaa saasaan ahay Ee, dabcan ee, waxbarasho aan wiil aanaan weligii dhex joogsan baan ahay Ee, balwad intaasaan leehay ee, wax camalo oon shaqo haya ma jiro faamigaan ka soo jeedo anaaba magaalo ugu horeeyo haddaad xaqiiqda ka hadashid iska daa maaragtay ee, arrinkaaga oo la tixgeliyo oo lagu aqbala ta kuugu fiican waxay odhanaysaa waan kasoo fikiraya
marka ma sidan aad kaga sheekeynaysid een, beenta wiilasha iyo sahalnaansha gabdhaha ee maxaad u bixisay Ee, maasadan waxaa la idhahdaa boqorkii afrika iyo jacaylkii basralum waa maaso ee, ka hadlayso ee, dhacdadaas cid kasta ay ku dhacday oo ay saameyn ku yeelatay ee, wax joogo oo mar kasta dhacana inay tahay iyo sababaha ay u dhacdo iyo waxyaabaha keensado inay dhacdo ee, ayay ka hadlaysaa marka een, boqorkii africa waa waa ragga maalin kasta beenta sheegaya beentooda la taagan beentooda la taagan wuxuuba kula baxay ninkan waxaa la idhahdaa dhanka beenta iyo boobka yaa boqorkii afrika barbaarta ugu- barbaha- ba- barbaarta ugu wacdaa nacam barbaarta da- dadka ninka la nool baa ugu yeedho nacam been iyo boobka darteed iyuu iyuu boqorkii afrika loogu bixiyey wanaag lama bixinba ee maasadani waxay ku bilaabmaysaa ah, kalgacayl bilowgiisa ku bilaabmay war beena biqilkii ka magoolay banjarkiisa xumaa ragna been badana nin barwaaqo dhex joogoo boqoroo la yaqaano afkaa beenta ka daayo kitaab baallaha haysto balwad aan lagu sheegin dumar baafin oga ninba baahida haysiya wuxuu beerka ka dooni wakhtigaan isku beegina ballankiisa xumaa badin maayo warkayga bulshooy sheeko bareefoo bilihii ina dhaafay bekaaduus ka dhacday bal intaan ku ogaa waxaan iga bildhaanshe bayaaniga dhegaysta dadku way ilbaxeen oo kabaariyi ku dhex nooliyo bekaaduus ninka jooga baashash baa la furtay bal quday ku hurdaan tu yaroo xubna buuran baaluqii u horreeyey oo hooyadeed basraluul iyo bilan ay ugu yeedho aabbaheedna barbaarsho bisinkii iyo qur-aan iyo iskool uun baranaysay waxaayou cilmi buuran iyo aqoon baaxad la gaadhin bay bishaarkii amison aabbaheed u bilaabmay bilihii fasaxii bay halla keena bortaabil waalidkeed ugu baaqday bidixduu uga dhiibay baashash la isku bartay facebook baa la bilaabay bil yaruun dabadeed ku yaroo kurushbayoo baskan dheer la shaqeeyo dhanka beenta iyo boobka boqorkii afrikaad barbaartu ugu- ah, ugu yeedha barbaartu balwad shay la yidhahdana baalandoorka ka qaaday timihii barhka xiiraa baashkaygii ugu biiray basra way aqbashay boqorkii afrikaadna warkiibuu ku bilaa warkiibuu ku bilaabay hilow baari haweeney bonsuwaar dabadeedna baxsanay bilaney horta bii qof ballaadhan baybi hayga cadhoon sawirkaad barofiilkiiyo baashka aad dhigatay beri baan isnaqaane baxsanay maada
marka ereyada waxaa ku jira eryo ingiliisha ee bii qof ballaaran iyo marka Baybi hayga cadhoon.
Baybi hayga cadhoon.
ha dabcan waa eriyada facebook markaad ka hadlaysid aad dhalinyaradu ha inta badan ay adeegsato Be cool bay ku ha bi cool bay koranayaan ha markaas gabadhiiba hadalkii qaadato waxay sa- waxaa sa- waxay leedahay bud hadday ku socdaan iyo buridu waa isku xeelad iyadoo afka buuriba biyaansiir burofiilka baashku waa sawirkayge berigaan isnaqanii magacaaga bayaami war sawirku waa sawirkayge bal adu meeshaad adigu baratay iyo bal wax- ha magacaaga isoo sheeg bay leedahay weliba iyadoo makurkiina ku jiro ayay boqorkii ugu baaqday yarku waa bare awren hadalkuu ku bilaabay hadalkuu ku bilaabay horta baari haweeney haddaan been ku darayn bilihii ina dhaafay gabadh aan bas la raacon baafinteyda ku daalaad bilan ila ekaatay bilaahi waanan hubaayo biliis ma is aragnaa maalin dhawitaan bas kula raaco baskiibayba igaga kaa dhacday araggaa igu horreeyey dabcan meel alliya meelaad ku nooshahayna waan ku waayo saasaan kuu doodoonayaybe ma is aragnaa buu yidhi markaasay tidhi baraafo of calayka boqorkii afrikaadow ballantaan ku kulmayno barashaa ka horraysee barta aad ka shaqaysiiya magacaaga bayaami bal horta intaanan kulmin waa inaan isbaranay tidhi ogow ruux bacaleeloo ogow ruux ruux bacaleeloo baabuurkii u dambeeyey adduun buuran lahayn abidkay ma barto nin bisaarade haysoo boofaroo la yaqaanana barraxa u tagi maayo ku yaroo tima buuran oo bilwidun ka shaqeeyana bishimaha u furi maayo waxay u bandhigtay dabcan halka ay taagan tahay iyo cidda ay doonayso inuu iska dhigo wuu ku qasban yahay wiilkani sidaa ay doonayso inuu noqdo libaax inuu iska dhigo ee boqorku waa wax balaayo inkastay burcadheer iyo buurasii dul koraanay bulbul weyn kiciyaan sida loo barafeeyo ba- baagag buu u sitaa baashashkuu u furaayana waa midaad u bogaysee hadalkuu ku bilaabay basre luula barwaaqaay habeenkoo bartan jooga bitijoor laylaystaay bacaleelka xagaaga dhulkay biiqadhacaysa baraf laysku qaboojaay marka aan yaro buuqay hawle ii yaro baahda kaafeegan ku birqaamaay bilowgii noloshaydaay baraha internetka laga baadhay sir- si- laga baadhay su-aashaay bluetoothka sirtaydaay haddii aan yar bukoodon biyo aan cabi waayo baadna aan liqi waayo dawadaan isku baantaay alla baari haweeneey bishii jaadku maqnaa aqaar boorta kalayuu bakhaylkii xidxidhayo qoryihii u badjuu badowgii gedanayana qiimihii barka daayuu nin u baahanay qaatuu beensarkiina ku biirishay ammaan buu jac uga siiyey haa sida loogu birqaamay ishu kuugu bogtay nafta kuugu buseeshee baxsanay magacayga boqorkii afrikaad bay barbaartaygu taqaan barwaaqaanan galaaye balaaskaan ku kulmaynayo ballantii naga sheeg intuu tiyareed barafeeyuu wax kale ka dhigay iyuu leeyahay bilaa calig waxaa naf sii buuqinay waa inaan is aragnay halkaan ku kulmayno naga sheeg haween been kama raysto badankoodna ammaanta baarqa bay ku noqdaane basra way isla buuqday hadday meel u baxayso bishimaho la caseeyo cadar laysku yar buufo xaragaa la bilaabay boqorkii afrikaadna baanihii kama joojin ti yareyd ha ti yareyd ee iskoolka un dhiganaysay waxyaaba ayna ahayn marka laga dhigay qaarboorta kale iyo baraf iyo wax laga dhigay adduunyada badaa u sarreeya unbay istiri ishqigii ku ballaadhay saacadan la baxaynay casarkaa la boqoolay buugaantay akhrinaysaiyo baahidii gurigooga baraxaa lagu tuuray dirba buuf iyo baaf iyo bortaabil buu iga qaaday ciyaalkuu la gudeeyay xaafadda ku bilaabay ii dhiga bortaabilkayga inaantay sir iyo waxbaa ku jirto waalididay u sheegaan ciyaalku ma la socota haa teleefonkayga hala dhigay ciyaalkii la- la- la dilaa bilaabantay aabbaday balkan keenaya galaaseerka biyey baa basre buur kala weyn hooyadid marka naa galaaseerka biyo ku shubaa tiraahdo way mashquulsanta maqsinkaaba ku jirtaaba waxa la waxa u sheekeynaysa lama garanayo boqorkii bay la hadlaysaa yartu way balantay biyo way cabi weyday baadna way liqi weyday hadalkii boqorkiibaa qalbigii wax ku beeray inaatay waa bili-aadan oo baahidiina u dheere ballankii way ogolaatay inuu ninkaas ay kulmaan way ogolaatay bekaduus bartankeyga barbarka farmasiigay ballankii ku xidhay war halkaas balaaska iyo farmasiiga agtiisa iigu kaala bay ka tidhi boqorku waa kuushubayoo bulwaddu ku habsaamo bilicshay la yidhahdayo brotocool ma yaqaano beense waa bara awran maalintii ballankiisay nimaa u baxo dharka soo barateeyey ninku waa nin balwad iyo kurushbay unahayo waxaa liixu gabadhaa kuur joogsadoo dhara ma haystee qaar ay asxa- asxaab ahaan ayuu u tagu tobar caari ayuu kusoo labistay waxaayoo isboqorayoo kolba baal iska fiirin baa balaaskii isdhex taagay basra waaba diyaar bonsuwar dabadeedna halkan waa halkan waa yaro buuqoo baajaajtaan naqasaysee tuurta maanu baxnaabuu ugu baaqay yartii guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi nooga eeg barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan oo marti igu ahaa maxamed bare cabdi qoonsideed oo ka mida dhallinyarada hal abuur kale ee da'yarta ee dalka jabuuti waxaana barnaamijka idinla socodsiinaysay anigoo ah saqil siciid faarax tan iyo intayna mar damba kulmi doono haddii alla laga helo waxaan idinkaga tegayaa ammaan aala
haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda leicester city ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ku guulaysatay koobkeedii ugu horreeyey ee f a cab ah tan iyo intii kooxdaasi la aasaasay ciyaartii fiinalka oo ka dhacday garoonka wembley ee dalka ingiriiska ayayna isugu soo baxeen kooxda chelsea ee kubadda cagta leicester city ayaana gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan taleman ayaana bannaanka ka toogtay shabaqa kooxda chelsea goolkaas oo u suurageliyey inay hantaan koobka fa kaabka kooxda chelsea ayaa dhammaadkii ciyaarta gool la timid waxaana u dhaliyay ciyaaryahankooda chelwell laakiin garsooraha ciyaarta ayaa isurtaa ku sameeyey kadib markii uu dib u jaleecay kaamirada var waxaana uu sheegay in goolkaasi uu offside ama garabdhaaf ahaa tababaraha kooxda leicester city brendan roger ayaa isagana ku guulaystay koobkiisii ugu horreeyey ee f a cab ah tan iyo xirfadiisa ciyaaraha rogers ayaa sidoo kale noqday tababarihii ugu horreeyey ee ku wada guulaysta koobabka f a kabka ee ingiriiska iyo scotland tan iyo wixii ka dambeeyey tababare sir alkis ferguson oo afar koob oo f a cab ee dalka scotland kula guulaystay kooxdiisa aberdeen halka shan koob oo f a cabna uu kula guulaystay kooxdiisii hore ee manchester united kooxda leicester city ayaa guushan ay la mid tahay taariikhdii ay dhigeen sanadkii kii markaas oo ay ku guulaysteen horyaalka premier leaga oo aan loo filayn inay qaadi karaan tababaraha kooxda chelsea thomas tushel oo bartamihii xilli ciyaareedkan majaraha u qabtay kooxda chelsea ayaa soo gaarsiiyey fiinaalka koobka f a kaabka iyo fiinaalka uefa champions league sidoo kalena waxa uu ku jiraa kaalinta afraad ee kala horraynta horyaalka premier leaga isagoo u dagaalamaya in sanadkan aysan kooxdiisa ka harin ka qaybgalka koobka horyaalada yurub isla dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga oo ay ku guulaysatay kooxda manchester city ayaa xalay la ciyaaray kooxda leeds united ayaana afar iyo eber uga badisay kooxda banley southampton saddex iyo hal waxay uga badisay fulham braton iyo westhamna hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya kooxda crystal balas ayaa la dheelaysa astanvilla tottenham iyo wolfis ayaa isku aadan westbrom iyo liverpool ayaa caawa is arkaya halka everton ay la ciyaari doonto kooxda sheffield united dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga oo heer gabagaba ah maraya ayaa caawa la ciyaaraya dhammaan kooxaha sbein ayaana isku wakhti ciyaari doona kooxda deportivo alves waxa ay ku aadan tahay granada atlantico bilbao iyo real madrid ayaa isku aadan atlantico madrid oo horyaalka laba dhibcood ku hogaaminaysana waxa ay la ciyaaraysaa osusuna barcelona iyo saltaviga ayaa is arkaya cadis iyo ilcha ayaa isku aadan getav iyo levanta ayaa iswajahaya real batis iyo huweska ayaa is arki doona real sociedad iyo viladolid ayaa wada ciyaaraya valencia iyo iber ayaa is arkaya halka villareal ay la ciyaari doonto kooxda sevilla horyaalka serecaga ee kubadda cagta ee dalka talyaaniga oo ay ku guulaysatay kooxda inter milanna kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda atlanta ayaa afar iyo saddex uga badisay kooxda genoa spasiana waxay afar iyo hal uga badisay kooxda torino juventus waxa ay saddex iyo laba uga badisay kooxda inter milan halka kooxda roma ay labiyo eber ku dubatay kooxda lazio kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaari doonaa fiorentina iyo napoli ayaa isku aadan monaveto waxay la ciyaaraysaa corotona udaneza iyo samidoria ayaa isku aadan barma iyo sisolo ayaa is arki doona halka kulanka u dambeeya kulamada caawa dhacaya ee horyaalka siraaga uu dhex marayo kooxaha ac milan iyo kalyari wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay samarkaab oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeediyey
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay heesta axad iyo fanaanka axmed cawad rabsho
idaacaddii duhurnimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayey nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashi ibraahim intaan mar kala kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo
mar waxaan idhaahdaa axdigaydun dhigateen kulla urmayse aniga isla hadlo mar waxaan idhaahdaa ku ilawmayse weymanisi joog mar waxaan idhaahdaa axdigaydun dhigateen kulla ufmayse samireeba qaado ka fogo afreedaan buurkayga buurkayga geliya samireeba qaado ka fogo afreedaan buurkayga buurkayga geliya aramida jacayl bay hogaaminayso misna kama adkaysto kama hoydo aydo naftoolal madayse aamusnoo habeenkii obaadkiyo doga tiiraayo oyo idilko hoos ciddigaha afar qane socodkee aramida jacayl baa